munaasabada ay ku qalanjibinayaan arday dhammaysa dugsiga hoose iyo dhexe kanaaf laxay macadka waaberi ayaa lagu qabtay magaalada garowe waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda qalanjibisay marti sharaf kale maamulaha macadka waaberi maxamuud ciise maxamed ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay ardada fasalka sideedaad oo ah dufcadii afar iyo labaatanaad ardadatan wax badan bay wax soo baranayeen waxaa naga garab taagnaa oo hawshaas maantay aan taaganayna la soo gaarsiiyey oo lafdhabar u ahaa waalidiinta waay waalidku hadduu meesha ka maqan yahay waxbama nooma qobsoomayn ilaahay baan ugu mahad celinaynaa intaasoo arday maantay ee qalan bedelanaysa ee maantay waxbarashadooda hore ka sii wadan doonta insha allaah bacdal intixaan ayaan maanta halkan waxaanu ugu ducaynaynaa inay uga qabsoomaan xafladdan waxaanu leenahay marka ardayda fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe waa beri qaar ka mida marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ay ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada
midhihii siddeeddii sano waa kuwa halkan ka muuqda waxaanayna leenahay awood kale inimahayna laakiin waa mahadsantihiin horay u socda inay weli yacnii nadaba joogi doonaan oo ay afartaa sanana aynoo dhammaystiri doonaan hadduu ilaahay idmo intaas siddeeddaa sano ayna soo wadayna way mahadsan yihiin maalmahaasi ardayda in jaanis loo siiyo ay wax badan ku akhriyaan isku day in aad saaxiibkaaga aad isfahantaan ee aad isla xifdisaan aad wakhti badan wada qaadataan idinkoo iska ilaalinayo waxyaabaha communicationka xiro sida moobeel sheeko iyo wax la mid ah dufcaddan ayaa dufcaddii afar iyo labaatanaad ee ka qalin jibiso macadka waaberi ee magaalada garowe tan iyo markii la aasaasay